warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid ah tartan dhinaca ciyaaraha ah oo lagu qabtay ismaamulka gaarisa kulan looga arinsanayo isbedelada cimilada oo sanadka soo aadan lagu qabanayo magaalada nairobi iyo afayeenka booliiska soomaaliya oo faahfaahin ka bixiya qaraxyo ciidanka booliisku ay gacanta ku dhigeen subax wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo xadda taariikhdan ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha koo iyo tobnaad labada kun iyo labaatan iyo labo qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada balasaabka ismaamulka nairobi johnson sakaja ayaa shaaciyey in sanadka labada kun saddex iyo labaatanka caasimadda dalka lagu qaban doono shirweyne looga hadli doono la tacaalidda isbedelka ku yimaada cimilada sakaja ayaa dhanka kalena tilmaamay in dowladda hoose ismaamulka nairobi ay ka go-an tahay in geedo badan lagu beero goobaha dadweynaha waxa uu tilmaamay in barnaamijkan la kaashanayaan adeega keymaha wadanka ee k f s iyo waaxyo kale oo diiradda saara muujinta bilicda deegaanka gudoomiyaha ayaa carabka ku adkeeyay inay aada muhiim u tahay in shacabka si dhammaystiran loogu wacyigeliyo ilaalinta deegaanka tartan ciyaareed lagu qabtay jaamacadda magaalada gaarisa ayaa waxaa ka qeyb qaatay ardayda dhigata jaamacadda ciidamo kala duwan iyo koox ka socotay magaalada gaarisa qaar ka mid ah dadkii soo qabanqaabiyey tartanka ayaa la hadlay warbaahinta ista iyagoo faahfaahin ka bixiyey ujeedada ay ka lahaayeen sidoo kale qaar ka mid a ciyaartooyda ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta magacayga waa maryan xuseen waxaan la shaqeeyaa hay-ad la yiraahdo sisters without borders ama walaalaha aan xuduudka lahayn waxaan ka shaqaynaa dhinaca ammaanka haweenka ammaanka ka shaqeeyo maantana waxaan lahayn maaragtay kubad oo la iskugu keenay ilaa toban koox oo isa ciyaaraysay oo gabdho iyo wiilal balah jaamacadda gaarisa sidaa ogtihiin jaamacadda gaarisa dhib baa ka dhacay bisha afaraad marka boqoliyoafartaniyotoddobaa lagu laayey mar walbana waxaan dadka u sheegaynaa inay dadka wada shaqeeyaan maxaa yeelay dadkii jaamacadda dadka ku laayey dad ma ahayn dad ma ahayn ay ay maaragta cirka ka soo dhacay dad unbay soo dhex mareen marka waxaan baraarujinahaynaa dowladda iyo dadweynaha iyo haweenka iyo dhallinyarada iyo nin walbaba in isla shaqeeyo haweenka waxay og yihiin waxay ragga ogeen guryaha annagaa joognaa xaafadaha annagaa joognaa dhallinyarada waxa hallaynaysa annagaa dhalnay annagaa ma aragtaaye ragga iyo iyo iyo carruurtaba ka warhaynaa marka waxaan baraarujinahaynaa haweenka inay la shaqeeyaan bulshada sufa ay ay ammaanka u ay u booriyaan dadka meesha ku ciyaaraya waxaa waaye ardayda jaamacadda askarta biliista ah kuwa ma aragtaaye ciidanka oo k d f ka iyo gabdhaha k d f ka ayagana iyo ardayda iyo dhallinyarada bulshada oo xaafadaha ka imaadeen marka tobanka kooxood shanna waxay ahaayeen ciidanka shanna waxay ahaayeen bulshada marka waxaan waxaan boorinaynaa inay isla shaqeeyaan bulshada iyo dowladda iyo dadka ciidanka ragga ciidanka ka shaqeeyo ma aha dad ayaga ma aragtay meel iska taagan waa dad dad la dhalay waa dad nala dhashay waa wiilashannada waa maxaa ahaay walaalaheen marka inaan la shaqayno oo wixii khatar oo nagu soo socdo aan u sheegno aad iyo aad bay muhiim u tahay mana ka maaranno inaan isla shaqayno magacayga maxaa starliin maxamed cabdi waxaa ku suganahay magaalada gaariso maanta maxaan joognaa jaamacadda gaariso university waxaa meeshan halkan loogu martiqaade kuwa la dhahayo qolad la dhahayo women in international security waa dumar oo ku saabsan amniga dalka marka maxay maanta bulshada oo la imaadeen inay amniga ay ka hadlaan oo amniga khaasatan u dhexeeyo dadka joogaan bulshada iyo ciidanka sidii booliiska iyo kuwii jeeshka iyo kuwii brisonta iyo dhalinta jaamacadda dhigtaan iyo dhalinta oo magaalada joogaan ee ambiir ee, khaasatan sports ee ay kala xiriiriyeen sidii sportska kubadda ciyaarta lugaha iyo kan ah, gacanta basketball eh Ah, marka maxaa waaye ee, sababta waa wax dadka ee, securityka ku saabsan sidii booliiska iyo dhallinyarta su fiican aan isku dhexgelna maanta su fiican aan iskula qosolne sidaasna haddaan ku soconno ee, xiriir fiican aan yeelanaynaa ee, wixii dhibaato oo magaaladayni ka dhaco aan- aan aan- aan si free eh aan oga ee, ee, taxagar- taxadaraynaa anaga oo oo- oo jumlo ku saabsan magacayda waa muzammil muude deriye oo student oo arday jaamacadda gaarisa Ah, maantana meeshan shir- shirkaan ku qabnay shirkaddan ipoa aa nooga imaaday oo ciyaaro ku qabnay xoogaan ku baashaalnay oo iyadoo saas ciidamihii jeeshkii askartii wixii prisonkii kulli aa intaas kugu imaadeen marka muhiimadan u weyna maxay ahayd waa intaan si nabad ku noolaano ammaan ahaan iyo waxyaalo ciyaar ku subsan oo iska faraxsanno oo maanta askar intaan friendly ahaan la wada qaadano aadaan u faraxsanne Kwa majina naitwa Virginia Mumanyi. Mi ni mwanafunzi hapa Garissa University. Na leo tumekuwa na mchezo, tulikuwa na sports, tuna tuna, tuna encourage peace against kama community members hivyo. E, mchezo ya leo ilikuwa ilikuwa tough na tumejikaza. Cheza against timu ya nje inaitwa Samaria Girls iko nje kwa jeshi KDF na sisi wanafunzi wa Garissa University.
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa la dagaalanka argagixisada ay gacanta ku dhigeen laba qarax oo lasoo saaray mootobajaaj afhayeenka wuxuu sheegay in ciidamada booliiska qaraxyadan ay kasoo qabteen degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose sidoo kalena ciidamadu hadda ay gacanta ku hayaan laba eedeysane oo l- mootadaasi la socday kuwaasi oo dhowaan maxkamadda la horkeeni doono ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan qeybta la dagaalanka argagixisada ayay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxay ku soo qabteen mootobajaaj gaduud ah mootadan aad arkaysaan waa mootobajaajtaas gaduud ah oo taargadeeduna tahay m sagaal boqol iyo saddex x mootadaas oo ay ku rarnaayeen ugu yaraan laba nuuc oo ka mid ah ee, qaraxyo ama miinooyinka wax lagu qarxiyo nuucyooyinkaas ayaa kala ahaa mb five motorcycle alarm system remote oo ah nuucan aad ujeedaan oo loo isticmaalo in remote wax lagu qarxiyo oo remote ahaan eh, wax loogu qarxiyo iyo nuuca labaad ee ah eh, explosive format projectile e f b oo iyadana aan nuucan u naqaano soo boodada oo iyadana wax ku disha qaab soo booda ah oo dada dhinaceeda argixisadu inta badan ay ku aasaan ama dhigaan sidaasna ay u isticmaalaan inay dadka shacabka ku waxyeeleyan waxba ka galabsanayn dhagartan ayay argagixisadu la damacsanaayeen shacab soomaaliyeed in ay ku dhibaateeyaan oon waxba ka galabsan sidii horeba u dhici jirtay hase yeeshee ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ka feejignaa dhagarta argagixisada ayaa gacanta kusoo dhigay iyadoo argagixisadii iyo agar- dhagartoodiiba aysan gaarin goobihii bartilmaameedka u ahaa waxaana gacanta lagu hayaa laba dhagar qabe mootadii ay argagixisadu u isticmaalaysay inay u adeegsadaan qaraxyada islamarkaana ay ku transport garaynayaan ama gaadiid ahaan u isticmaalayan ay ku daabulaan qaraxyadaas haraadigii walxi- walxihii qarxay intaba gacantaanu ku haynaa ilaahay idinkiisna eedeysanayaashaas cadaaladda ayaan horkeeni doonaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya maxamuud macalin ayaa sheegay in isbitaalada muqdisho iyo hay-addu ay ka wada shaqeyn doonaan xal u helidda dhibaatooyinka soo laalaabta ee dhinaca caafimaadka ah gaar ahaan mararka ay masiibooyinka qaraxyadu ka mid yihiin ay ka dhacaan magaalada muqdisho munaasabad arrintan looga hadlayay ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana dhinacyada kala duwan ay sheegeen sidaay muhiim u tahay xal u helidda caqabadaha soo laalaabta xiliyada qaraxyadu ay dhacaan iyo masiibooyinka kale ee waaweyn hay-ado badanaa jira ambalaasyo badan ay leeyihiin ambalaasyahaas in la diyaariyo oo dad ku habboon iyo qalab ku habboon la saaro markay dhibdhacaan aysan tegini ay dhibsugayaal noqdaan yacni inay joogaan isgoysyada yani waxaa la dhihi karaa labadii boqoloo mitir oo kasta twenty four seven waa in ambalaas taagnaataa markaasaa dadkaas dhimanayo baaba'aya wax loo qaban karaa laakiin markay dhibku dhacaan oo idaacaduhu sheegaan oo booliisku xirta kadib in la yidhahdo isbitaaladii ambalaasyadaa ka soo ordeen intaynu dhul kusoo gaarayaan waa yarta waxyaalaha in badan aan la kulanno oo mar kasta aan la kulanno bulshada rabna aan la wadaagno waxay tahay spaceka waana isbitaalada dhan waa la mid dabcan spaceka spaceka emergency intuu leegahay iyo nambarka la keenayo isma laha isma laha marka een, sometimes waxaa dhici karta marka qofkii oo qofka ujeeda ehelka waa soo raaca qofki bannaankuu taagan yahay spaceka waa cariri qofkii oo dhiig baxayo oon sariir loo haynin wuxuu ku leeyahay qofkii dhiig baxuu dhinta waxba looma qaban sababtoo space looma hayo sariir looma hayo space looma hayo ma garat marka in emergency-ga aada loo saaro qaybta em- la weyneeyo oo maaragtay la waxeeyo ee waxaan ka hadalnay dhaawac iyo wax lamid waxaan aaminsanahay dee dowladdiina mas-uuliyaed ka saaran tahay ama hay-adda ama hay-adda eh, wasaaradda caafimaadka in trauma center oo rasmiya la helo taas waxay kala yareen lahayd qaarkii isbitaal kale u baahda in la diro inta kale in meesha loogu shaqeeyo marka labadaas qodob in emergency response teamkaasna la helo trauma centerna la helo waa laga maarmaana isla marayaa marxalad een, mas-uuliyaddii ay marayso in dadkaas walaalaheen markii la keeno si friya loogu loogu adeego wax kasta oo ku baxana een, aan la xisaabsan ay noqoto ee, mas-uuliyadda isbitaalka ay ku soo noqonayso waxaa la soo maray maalin isbitaalka qofkoo dhi- baxaya ama dhimanaya la yidhaahdo een, qarash la weydiin jiray maanta meel fiican baan maraynaa meel aan idhaahno weeldan baana maraynaa guryihii soo dumay oo dadka ku dumay wax dadka looga qaadan la waayo foorliifta caadiga ah oo tanka xooggan leh oo qaadi karto oo dhagaxii qaadi karta waa la waayo waxaan aad iyo aad uga xumahay habeen kastana aana ka seexay tahay laba maalin ka bacdi ayaa waxaa laga soo saaray meyd waxaa suurtagala inuu noolaa meydkaas suurtagal inaana marka heli karinin qalab aan uga daba tagno oo qofka hadduu meesha ku xayirma xatee looga qaado ama xatee for example eh, baahlo uriyaa jiro oo qofka ka soo urin karo inay meesha ku jiraan in kaleto waxaa kaloo xanuun mudan oo runtii aad iyo aad aan ula xanuunsada waxaa ka mid a dadkii ama baabuurtii baabuurtii qarax meesha ku dhaca dadkii gu- baabuurtii gubanaya debdebis ma jiro Een, marka badan oo runtii hay-addu u baahneeday ayaa nagu soo kordhisay wax badan runtiina eh, waa isku soo laalaaba doonaa Ha u- annaga waxaan samaynaynaa tiim oo runtii goobihiina idinkugu yimaado warbixinada hadda maanta la qoray waan dokumenti garayn doonaa laakiin tiima ayaan idiin soo diri doonaa goobaha idinkugu yimaado waxaasoo macluumaad wada qaybsado maxaad idinku qaban kartaan maxaan anagu qaban karnaa
ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramaya ah in dowladda etoobiya iyo kooxda gobolka waqooyi ee tigray he- ee dhowaan eh, ka heshiiyey colaado muddo u dhexeeyay ay isku afgarteen in wadada loo furo gargaarka bini-aadanimada ee la gaarsiinayo gobolka tigray arintan ayaa si deg deg ah u dhaqangelaysa si loo caawiyo dadka tigray iyo gobolada dariska la ah oo gurmadka u baahan tallaabadaasi ayaa kusoo beegmaysa maalmoon kadib markii labada dhinac ay wada hadallo ku yeesheen magaalada nairobi kulanka ayaa ku saabsanaa in si buuxda loo dhaqangeliyo heshiis la gaaray toban cisho ka hor bayaan ay si wadajir ah usoo saareen ayay ku sheegeen inay isku afgarteen in aan sinaba loo carqaladaynin barnaamijyada gurmadka ee loogu talagalay shacabka gobolkaasi heshiiskan ayaa waxaa saxiixay madax ee madaxa shaqaalaha ee ciidamada qalabka sida ee dowladda etoobiya iyo dhigiisa t p l f waxaa is-afgaradkan dhexdhexaadinayay madaxweynihii hore ee dalka nigeria oo isagu matalayay midooda afrika